bismillahi raxmaan raxiim dhammaan saraakiisha ciidanka atmis baydhabo iyo wasiirka iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha isbitaalka dhammaan salamu alaikum waraxmatullahi barakatu salaan kabacdi ciidanka faraxsana ingeykamaraaysa ciidanka atmis saak level 3 iyo daawo ku wareejiyaan sarwinaga ee magaalada baydhabo oo link idaygahay bulshada guud ee magaalada maybua ee ku nool daban xilligii oo maybua ka habboonayd iyo akatoosti oo dadka maybua si faydan maybua insha allah inka faa'iidaysi doonaan ciidanka maha nagaanaha ciidanka atmis oo markaas la garab surum dadka maybuwaanyasho e iyo hiil iyo hoob maybua la garab surin dhinaca amniga haatoy dhinaca adeega bulshada dhina kasta maybuahayo la garab surin ciidanka kamaha nagaan marka meelana daawada maybua siinka ka doogni insha allah maybua hayse isiin haddee dadaal badan iyo yawdan insha allah dadaalkii insha allah kulli maybua aha ka bulshada iyo iyo guudahaan koonfur galbeed maybua walantaraw marka ciidan mahadsan salamu alaikum waraxmatullahi barakatu waana siinka wareegi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdsalaan farxad weyn ay ii tahay anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka iyo magaceyga agaasimaha isbitaalka gobolka baay daawadan maanta halkan ay noogu wareejinayaan qolooyinkan atmis loo soo wakiishaday gudoomiyaha degmada baydhabo islamarkaasna maanta halkan aniga la igu casuumay in daawadan markaas laigu wareejiyo codsi oo naga imaaday hadda ka hor oo aan ka soo codsanay oo maantana ay noo fulinayaan aad baan ugu mahad celinayaa daawada halkan maanta waxaan caddaynayaa baahi weyn in aan u qabno gaar ahaan bukaanada isbitaalka ay jiifaan ay markaan aragnay asment badan aan ku sameynay sablaygin oo nagu yaraa ayaan micnaha codsigeen maanta la fuliyey aad baan ugu mahad celinayaa qolada dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkan atmis codsiga siday u fuliyeen iyo gudoomiyaha degmada siday ayagana iskaga howlqaadeen iyo wasiirka oo islamarkaas asagana inta badan oo garab nagu siiyo nagala shaqeeyo arrimaha markaan u baahno halkan aad iyo aadaan idinka mahad celinaya waxaan leeyahay mahad allah u sugnaatay idinkana aad aad u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin anagana daawadan waxaan rajaynaynaa si allaale sidii markaas loogu targalay inaan aan u fulino aan u gaarsiino bukaanadii loogu targalay waana mahadsantihiin